الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرخصة رخصدي أما بنينتي باب يهي in lam yaxdur iljumcata jumcaha haddii aanu iman fi lmaطar roobku marka uu da-ayo ama roobka dhexdiisa baabka ama tarjamada macnaheedu waxa uu noqonayaa roobku marka uu da-ayo qofka ma u banaan tahay in salaatu اljumuca uu ka hadrho oo gurigiisa duhuru iskaga tukado sida uu u ahaa roobku ruksa fi takhalufi can اljamaacati fi salawaati اlأkhraa rukso qofka u banaynaysa inuu jamaacada ka hadrho marka salaadaha kale laga waramayo qaala xadaثana musadad wa ibn musarhad qala xadaثana ismaaعiil ismaaعiil ibn ibrahim almacruuf ibn culaya qala akbaranii cabdالxamiid صaaxibu الziyaadi qala xadaثana cabdالlahi bn الxaariث xadiidka imrأaة cmar بn khaطاab ba u dambeeyey wax akri sam qala xadaثna cabdالlahi بn الxاriث ibn cami mحamed بn sirin qaala بn cabaasi ibn cabaas wuxuu ku yihi lmuؤadinihi fi ywmi maalin maطiri maalin roobaada إida qulta markaad tidhaahdo ashhadu ana muحamada rasuul الlah wuxuu ujeedaa aadaanka dhexdiisa falaa taqul ha odhan xaya calى الصalاة qul waxaad tidhaahdaa saluu fii buyuutikum kelmaddaa ku bedel guryihiina ku tukada macnaheeduu yahay wakaana annaasa waxaabaad moodaa dadkii istankaruu inay kelmaddaasi saluugeen oo ay diideen in aadaanka lagu daro qaala wuxuu ihi cabdullaahi bnu cabaas facalahu arrinkan waxaa sameeyey man mid baa sameeyey huwa isagu khayru minii aniga iga khayr badan ina aljumucata jumcuha cazmatun ay fariidatun waa faral wa inii aniguna karihtu waxaan dhibsaday an ukhrijakum inaan idin soo saaro haddaan idhaa xaya cala asalaa oon idin yeedho oo fatamshuuna aada socotaan fi tiini dhoobada dhexdeed iyo wadaxdi iyo meelaha lagu siibanayo addaxdu waa bimacna azalq alamakin alati yanzaliqu fiiha almaashi azalq xadiidkani hore ayuu inoo soo maray wuxuu inagu soo maray baabu alkalaami fi اladaan bukhaari raximah اllahu tacaala hore ugu deliishaday inay bannaan tahay in muadinku aadaanka dhexdiisa uu ku hadli karo oo dee saluu fii buyuutikum ka mid maaha alfaadii aadaanka ama kelimaadkii aadaanka ee tawqiifiga ahaa haddana aadaankii ayaa la dhex geliyey wa kadalika alkalaamu fi اlaadaan inuu ka sugnaaday saxaabada sida sulaymaan ibn surad bukhaari raximah اllahu tacaala baabkaasi waa ku keenay waxaanaynu tilmaanay yaana dee asalku inuu yahay qofku inaanu aadaanka dhexdiisa ku hadal maadaama cibaado u yahay si aanu hadalkaasi u mashquulin lakiin haddii xaaja iyo baahi ay keensata inuu hadlo wahuwa yu'adin isagoo eedaamaya hadalkaasi aadaanka burin maayo lianna alaadaana laysa bisalaatin ano aadaanku ma aha salaad oo qur'aankaba iyadoo la akriyayo qofku sida dhexdiisa u hadli karo ayaa aadaanka dhexdiisana uu hadli karaa waxaa kaloo bukhaari raximah llahu tacaala xadiidka uu ku keenay abwaabu salaati aljamaaca hore ayaa uu inoo soo maray waxaanuu markaa ku keenay baabkii ahaa haddii dadka qaarkood idaa xadara albacdu hal yusalii bihim dadka qaarkood haddii ay yimaadaan marka cudurdaarku qaayimu yahay sida roobka oo kale intaa timi ma tukinaya oo bimacnaa jamaaca ma la oogaya tusaalaan roob baa da-aya waxaa la yihi salluu fii rixaalikum laakiin masaajidkii dad baa yimi ana takalafu alityaana ila almasjid kuwaa jamaaco ma tukinaya ama salaadu ha noqoto farallada shantaa mid ka mida ama salaatu اljumuca ha noqotee waxaana aynu tilmaanay masaladaasi inuu tukinayo oo hadhitaanka jamaacada laga hadhee dee looga hadho cudurdaar awgiis sida roobka oo kale laysa caziimatan wa inamaa huwa ruksa maaha caziimo faral maaha waa ruksa weeyi walihaada baynu idhi waxaa axaadiida qaarkood lagu jamciyey bayna qowli muadini xaya calى الصalaa wa qowlihi saluu fii rixaalikum hadalka muadinku u odhanaya xaya calى الصalaa oo an yeedhmo qofkii salaada loogu yeedhayo iyo hadalka uu odhanayo saluu fii buyuutikum aw fii rixaalikum labadaa hadalla de waa laba hadaloo iska soo horjeeda waxaana lagu jamcinayaa baynu nidhi inay la hadlayaan laba qolo oo kala duwan ama laba qof oo kala duwan salluu fii buyuutikum waxay ku wajahan tahay qofka ruksada qaadanaya gurigaaga waad kaga tugan kartaa macno weyi xaya cala asalaana waxay ku wajahan tahay man yaakudu bilcaziima wayatanaazalu can iruksa qofka caziimada qaadanaya ruksada isagu ka tanaasulaya bimacnaa iska imanaya isagu bishardi inaan arrintaa mashaqo weyn oo dee darar iyo dhibaato ku ahi aanay ka dhalanahayn idinkana bukhaari raximah اllahu tacaala xadiidkan waa kan ku keenay baabkana baabu ruksati in lam yaxdur iljumucata fi lmaطar waxaanu caddaynaya inuu yahay roob kowni اlmaطari ruksatan fi اtakhalufi aw cudran fi اtakhalufi can salaati اljumuca kama huwa xukmuhu fi salaati اljamaaca in roobka looga hadhi karo salaada jumca sida salaada jamaacadaba xukumku u ahaa xadiidkan ama dhacdadani inay jumco ahayd waxa ay ku cadday riwaayadda muslim ama qowluhu ina aljumucata cazmatun iyada waa la bushiyey oo culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen waxaa saxa sida riwaayaadka kale ku taalla inahaa cazmatun waxaana damiirkuu noqonayaa bay yidhaahdeen xaya cala asalaa oo haddii xaya cala asalaa la yidhaahdo oo muadinku idhaha dadkii wuxuu ku waajibiyey inay yimaadaan marka inahaa cazmatun waxa uu leeyahay ibnu cabaas waa xaya cala asalaada ee maaha ana salaat ljumuca waayo dee salaat ljumuca faralnimadeedu haddii xaya cala asalaa la idhaahdo iyo haddii aan looba eedaaminba dee dhici maysa bay yidhaahdeen calaa kulli xaal riwaayadda muslim waxaa ku cad in waxa weeyaan salaadan ibnu cabaas radia allahu canhu uu ka hadlay ahayd salaatu jumuca riwaayat ibn cabaas min hada riwaayatu muslim min hada alxadiid riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku sugan fiiha dikru lkhudba in khudbada la sheegay markaa shaki ma leh salaadani inay ahayd uu ibnu cabaas laaxaya cala salaaha odhan waxaad tidhaahdaa salluu fii buyuutikum inay ahayd salaatu jumuca salaada jumce salaada duhur iyo salaadaha kale la xukum tahay fi yowmi lmaطar maalinta roobka uu da-ayo waxaa marka hadalka ibnu cabaas ka muuqata markanu idha inahaa cazmatun wuxuu uga jeedaa xaya cala salaa ayuu uga jeedaa in muadinku hadduu yidhaahdo xaya calى الصalاة tanabه lihadi اmasأla ida qaala muadinu xaya calى الصalاة xaya calى اlfalaax oo aanu odhan saluu fii buyuutikum aw ma fii macnaaha ama wax la macno ah walow roobaha da-aye dadka inay waajib ku noqonayso inay yimaadaan salaada hada macna kalaam ibn cabaas inaha cazma yanaa xaya cala asalaa kelmadan ahi waa kelmad ay ka dhalanayso inay faral kugu noqoto marka aada maqasho inaad timaado meeshaa lagaaga yeedhayo walihaadaba muadinkii uu ku yihi ha odhanin waxaa tira salluu fii buyuutikum wa inii karihtu an ukrijakum oo haddii xaya cala asalaa muadinku yidhaahdo waxaa waajib idinku noqonaysa inaad soo baxdaan watamshuuna fi اطiini wاdaxdi walihada ba imaamu axmed raximah اllahu tacaala waa xadiidkan uu ka fahmay in muadinku hadduu yidhaahdo xaya calى الصalaa xaya calى اlfalaax oo aanuu odran wax tusinaaya dadku inay guryahooda ku tukan karaan inay dadka waajib ku noqonaysa inay soo baxaan walow kaana ywma maطrin maalin roobda-ayaba ha noqotee laakiin hadduu xaya calى الصalaa xaya calى اlfalaax raaciyo kelmad tusinaysa inay guryaha ku tukan karaan salluu fii buyuutikum aw salluu fii rixaalikum amaba se uu ku bedelaba labaduba waa banaayin soo hora aynu u tilmaanay aljamcu bayna xaya xaya cala asalaa iyo salluu fii buyuutikum waa banaanta in labada la kulmiya waxaa kaloo banaan alibdaal in xaya cala asalaa laga tago oo lagu bedelo salluu fii rixaalikum marka labadaa haddii mid kamida uu sameeyo ibdaalkaa sameeyo ama labadaba uu israaciyana markaas ayay dadku rukso u haystaan buuhi imaamu axmed raximah llahu tacaala inay ku tukadaan guryahooda inay ku tukadaan wa fi lxadiid araddu calى man yastankir الsunan aلthaabita can الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam fakaana الnaasa istankaruu dadkaasina waxay dad aanay sunadani gaadhin qaala ibnu cabaas facalahu man huwa khayru minii wa fiihi dikru daliil alqowli aw اlficli cinda istinkaari الnaasi liamrin sharciyin waxaa laga qaadanayaa in dadka loo sheego daliilka an huwa aqrabu ila iqnaac qancinta dadka isaga ayaa u dhow in daliilka loo sheego dadku marka ay istinkaaraan ama ay saluugaan ay garan waayaan shay ilaahay sharcigiisa ka mid a oo amar rasuulku uu yihi calayhi salaatu wasalaam amaba se uu sameeyey baabun min ayna halkeebaa tu'taa looga imanaya aljumuca salaada jumca manaa masaafe intee leeg buu qofku salaada jumcaha uu uga imanaya markuu intee in leeg u jiro meesha laga eedaabayo wa calaa man cideebay tajibu ku waajibaysaa salaatu ljumuca liqowli illaahi jala wacaza idaa nuudiya marka loo dhawaaqo lisalaati salaadii min yowmi اljumuca maalinta jumcaha fascaw ilaa dikri اllah aayadda markaa baabka uu ku bilaabay alimaam albukhaariyu raximah llahu tacaala sida aynu tilmaami doono waxaa deliishaday ahlulcilmiga yidhi qofka degan qaryada ama deegaanka ama magaalada laga eedaamayo jumcaha looga eedaamayo meel ka baxsan qofka degan waxaa salaatuljumuca inuu yimaada ay ku waajibaysaa ida kaana yasmacu nidaa aw fii quwati man yasmac hadduu yahay mid aadaanka maqlaaya ama meeshiisaasi ay tahay meel ay suurtagal tahay in laga maqlo aadaanka calى sabiil mihaal hadduu muadinku yahay mid sayita oo cod dheer jawiguna uu yahay manaa mid haadi ah oo aanay jirin dabeelo dee sawdka muadinka dhinaca qofkaasi uu ka xigmo ee dhinac kale u qaadaya marka hadday xaaladahaasi jiraan muadin sayita nacam muadin cod dheer baa jira lakin tusaalahaan dabeele ayaa dhacaya codkii dhinaca kale u qaaday xaaladaa odhan maayo anigu aadaanka maqli maayo waxa la odhanaya anta fii quwati saamic mar haddii xaaladaha caadigaa la maqlo waxaad la awoodiyo la xukum tahay dee ka maqlaya marka aayaddan qur'aanka ah ayaana ka mida adilada loo deliishaday qowlka idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumuca wa qaala caطaaun wuxuu yidhi idaa kunta haddaad tahay fii qaryatin mid degan qaryo jaamicatin qaryo waxa weeyaan jaamica qaryadu goormay noqonaysaa jaamica ida kaana tuqaam fiiha salaat اljamaca dilooga salaat اljamaca wa calayha amiir magaca la doonaya ha loo bixiyo ama ha la idhaahdo waxa weeyaan baro saab ama hayr tuule oo qaadi ay leedahay wa fiiha duur mujtamica iyo guryo waxa weeyaan urursan oo aakhidu bacduha bibacdi barhkeedba bara kale waxa weeyaan uu la xidhiidhsan yahay markaasa waxaa culimadii hore odhan jireen mithlu judda mithlu judda judda magaceeda in jiimka la godo ayaa sax ku ah magaalada sacuudiga ku taal ala baxri laxmar oo in la idhaha jadda waa magac khaldan waxaana uu ku dhisan yahay arrin aan sugnayn oo ah in la yidhaahdo xaawo ayaa ku aasan oo jadda macnaa ayeeya ayaa magaceedu ka yimi in jidda la idhaahana sax maaha judda ayaa magaceedu sax uu ku yahay judda bidami ljiin marka waktigaas de inay koobnayd baa muuqata lakiin alana nacam hiya madinat kabiira waasicat اlaطraaf magaalo aada u ballaarhan oo dhinacyadu aad ay u kala fog yihiin oo bacdulikhwa degan ay noo sheegeen xawaali tamaaniina kilo ilaa siddeetan kilomitr inaad laba xaafood u kala socon karto magaalada ku wada yaal laakiin waktigaa dee la tusaaleynayo magaalo yar ay ahayd sida muuqata oo fanuudiya loo dhawaaqa bisalaati salaadii min ywmi اljumucati maalin jumcaha faxaqun calayka waxaa waajib kugu an tashhada inaad timaado samicta anidaaa aadaanka aada maqashid aw lam tasmacu ama yaanad maqlin masalada marka haddeen hoos ugu dhaadhacno qofka intee jira ayay waajib ku tahay inuu salaat ljumuca u yimaado dadku waxay u qaybsamayaan laba qaybood inuu qofku yahay qof degan inuu yahay qofku qof degan meeshaa laga eedaamayo magaalada ama tuulada laga eedaamayo ka waxaa waajib ku ah inuu yimaado salaat اljumuca ama aadaan ha maqlo ama yaanu aadaan maqlin sidaana culimada qaarkood itifaaq bay ku soo rareen sida alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala la isku waafaqsan yahay sidaasi ayay sheegeen ida kaana fi اlqarya aw fi اlmadiina وnuudiya bالصلاaة فيha min yوم الجuمعة yaجiب عalayhi اlإtياan sawاء samca النidاء am lam yasmع ama adaan kaa maqla ama yaanu maql lakiin laa shaka taa inay u tahay shardi inuu salaada jumcaha uu ka gaadhi karaa hadday tahay magaalada aada u ballaadhan oo kilomitirada aadka u faraha badan ay udhaxeeyaan meesha jumcaha lagu ogayaana aad ay uga fog tahay hadduu subxii soo baaxa ta aanu ka gaari karin dee milu hada laa yuqaal tajib calayhi اljumca wain lam yasmac الnida lakin taa iyada waxaa dawo ka ah dee tacadud اjum aljumc fi اmadinati اlwaaxida aw fi اlqaryati اlwaaxida ayaa banaan haddii ay ballaaran tahay oo dadkeedu ay fara badan yihiin taas ishkaalkaana taas ayaa lagaga baxaya qofka kale wuxuu noqonayaa qof ka baxsan magaalada ama qaryada ama deegaanka laga eedaamayo kaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen sida abu xaniifa iyo sufyaan athawri iyo hada laysa calayhi jumuca walow kaanat baynahu wa bayna alqaryati aw almadina alatii yu'adanu fiiha liljumuca yana furja aw fajwa walow in yar ha u dhaxaysee manaa waajib kuma aha inuu yimaado mar hadduu ka go-an yahay magaaladan ama tuulada laga eedaamayo qowlkaasina waa qowl aan saxahayn huwa qowl mukhaalif lidaahiri اqur'aani wالsuna waa qowl khilaafsan daahirka qur'aanka sida aayadda ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumca iyo axaadiista insha allahu tacaala aynu arki doono qowlka kale waa qowlka ay ku tegeen jamaahiir اculamaa culimada badankoodu ay yidhaahdeen hadduu dhow yahay oo magaalada ama tuulada u dhow yahay salaat اljumca waa inuu yimaado hadduu fog yahayna waajib kuma aha lakin ikhtalafu fi xad اlbucdi wاlqurbi waxay isku khilaafeen dhowaanshaha maxaa xad u ah goormaa la odhanaya waa dhowyo waa inuu yimaado goormaa se la odhanaya waa fog yahayo salaat اljumuca inuu yimaado waajib kuma aha mar hadduu magaaladii uu ka baxsan yahay ahlucilmiga markaa qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa qurbiga xad u ah an yasmaca nida inuu aadaanka maqlayo qaarkood waxay yidhahdeen inuu u jiro farsak wاlfarsakhu ثalaaثaةu amyaal farsakhuna waa saddex mayl labadaa qowla haddaanay isku mid ahayn ma kala foga lannahu saddex mayl inta badan hadduu muadinku yahay mid cod dheer wa kaana aljawu haadian aadaanka waa laga maqlaya marka labadaa qowl ma kala foga waana labada qowle xagga adilada ugu dhow hadduu yahay saamica linidaa fi quwati saamici mid aadaanka maqlaya oo magaalada laga eedaamaya aanu degenaan amaba se uu yahay mid jooga meel laga maqli karo walow isagu marka ayaanu maqlin be ila waxaa dhici karta in dee muadinkaa markaa eedaamaya inuu sawdkiisu hooseeyo waxaa dhici karta isagu inuu dhaga culus yahay waxaa dhici karta xaalat ljawi inaana suurtogelinan in la maqlo lakin haddii xaaladaha caadigaa la maqlo dee fii quwati saamic buu noqonaya sida hore aynu u tilmaanay marka haddii uu masaafadaasi degan yahay inuu salaat ljumca yimaado ayaa waajib ku noqonaysa waxaana qowlkaa u daliila aayadda ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumuca marka loo eedaamo marka qofku mar hadduu aadaankii uu la socdo jumcaha loo eedaamayey uu maqlay ama meel laga maqli karo uu joogo waxaa ku wajahan qowl اllahi subxaanaه wataعaalى fascw ilى dikri الlah wadaru اlbayc hadalkaasi mid ku wajahan buu noqonaya waxaa la mida xadiidka uu warinayo imaamu muslim fii صaxiixihi inuu rasuulku ibn umi maktuum uu ku yidhaha tasmacu nida aadaanka ma maqashaa qaala nacam qaala faajib haddaba ajiib buu yihi macnaa halkaa lagaaga yeerayo tag rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam aadaan oo dhan un buu yihi miyaad maqashaa ee muu kala qaadin aadaanka jumcaha loo eedaamayo aadaanka salaadaha kale loo eedaamayo qofku mar hadduu aadaankii uu maqlaayo ama fii quwati saamicuu yahay inuu ajiibaayo inay waajib ku tahay baa xadiid kalena uu tilmaamaya oo jamaacada loo eedaamayo jumcaha loo eedaamayo uu kasoo qeyb galo qowl baa jira markaa odhanaya aljumcatu calaa man awaahu leylu ilaa ahlihi qowlkaasi wuxuu leeyahay jumcaha jumcu wuxuu ku waajibay qofka marka uu jumcaha tukado uu is idhaaha reerkii ku noqo ama deegaankii uu degenaa intaanu gabalku dumin ka gaadhaya markaad jumcaha tukata dhaqaaqdo mar haddaad iyadoo gabalku aanu dhicin aad ka gaadhaysa gurigaadu jumcu waajib buu kugu yimi xadiidka markaa masalada kusoo arooray imaamu tirmidi uu warinayaa aljumcatu calaa man awaahu leylu ilaa ahlihi wa xadiidu daciif qaala tirmidiyu raximah llahu tacaala caqibahu laa yasixu fi lbaabi shay manaa baabkaa ah aljumcaةu calى man aawaahu leylu ilى ahlihi xadiid kuma asixin imaamu axmedna lam yarahu shay-an ciddii xadiidkaa usoo bandhigtay u deliishatayna waxa imaamu axmed uu ku yihi istakfir rabaka waar ilaahay dembi dhaaf weydiiso xukunka sharciga xadiidkana u deliishanaysa xadiis jira ma ahe xadiis sugan ma ahe ibnu cumarna markaa isagoo mawquufa ayaa hadalkaa laga soo wariyaa waana ina soo maray hadalkiisaasi marka qowlkaasi waa qowl xadiis daciifa ku dhisan qowlka صaxiixiina waxa weeye ana xukma ityaani jumcati mutacaliq biالnida xukumka imaanshaha jumcuhu inuu uu ku gaariyey waxa weeyaan qofka aadaanka maqlaaya marka laga warramayo qofka ka baxsan meeshaa laga eedaamayo wa kana anas wuxua radi الlahu canhu fi qasrihi qasrigiisii dhexdiisa axyaana mararka qaarkood yujamic yaxduru jumca mid jumcaha yimaado axyaana mararka qaarkood yujamic jumca ma iman jirin wa huwa qasrigiisuna bizaawiyati buu ku yaalay azaawiya waa makaanu macruuf oo ku yaala qurba basra duleedka magaalada basra waana meesha ay ka dhacday alwaqcaة اlmacruufa bayna alxajaaj wa bn اlashcas dagaalkii xajaaj ibnu yuusuf iyo ibn ashcas dhex maray oo halkii uu ka dhacay weeye basre duleedkeed marka waa meel magaalada ka baxsan oo guri weyn uu ku lahaa anas ibnu maalik wa huwa qasrigaasi bizaawiyati buu ku yaalaa meesha zaawiyada la idhaahdo calaa farsakayn laba farsak buu ujeeday calaa bucdi farsakayn dee labada farsakna waa laba waxa weeyaan nacam waa lix mayl oo farsak kasta waa imisa saddex mayl wey marka lix maylla aadaanka laga maqli maayo manaa sida haalibkaa ee caadada loo bartay masaafo aadaan laga maqli kara maaha walihaada anas ibnu malik umuu arkahayn magaaladaasi uu ka baxsan yahay jumcaha lagu tukanayo inuu xaadira inay waajib ku tahay mararka qaarkoodna qasrigiisu iskaga tukan jiro jumcaba ma iman jirin mararka qaarkoodna jumcaha waa kasoo qeyb geli jiray la calى sabiili اlwujuub inay waajib ku tahay uma iman jirin lakin dee jaa-is ama mid banaan ayay u ahayd arrintaas qala xadaثna axmed axmed ibnu صalx qala xadaثna cabdالlahi bn wahbi qala akbarana cmr bn اxariث an cubayd الlahi bn abi jacfar ana mxamed bn jacfar bn zubayr ayaa xadaثhu can curwa bn zubayr can caaisha zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qalat waxay tihi kaana annaasu dadku waxaana yantaabuuna yowma aljumuca kuwa kaayaysta ama ku kaltama maalinta jumca oo bimacnaa yaxduru bacduhum wayagiibu bacduhum barhkoodna waa iman jireen barhkoodna waa maqnaan jireen min manaazilihim bay ka iman jireen guryahoodii iyo wlcawaali alcawaali waa alqura asagiira alatii xawla almadiina waa tuulooyinka yaryar iyo deegaamada magaalada madiina ku yaalay hareeraheeda si dee magaalada ka baxsanaa fayaatuuna waa iman jireen fi lgubaar manaa beerka fayaatuuna waa iman jireen fi lgubaar owa yamshuuna fi lgubaar waxaanay soo dhex socon jireen boorka yusiibuhum ilgubaaru waxaa gaari jiray boorkii alcaraq iyo dhididka fayakhruju minhum waxaa ka soo bixi jiray alcaraq ee raaixat alcaraq manaa dhididka raaixadiisa ama urtiisa faaataa waa u yimi rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam insaanu baa u yimi minhum dadkaa ka mida oo huwa cindii waxaal wa rasuulkuna cindii agtayda u joogo na fi xujrati caaisha faqaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi low anakum haddii idinku taahartum aada isu soo nadiifin lahaydeen liyowmikum hada maalintiin aad isu soo nadiifin lahayd lakaana axsan haddaynu idhahno de lowda waa shardiya jawaabtu waa maxduuf o lakaana axsan bay noqon haddaynu idhahno waa litamanina dee jawaab uma baahnaba xadiidkan waxaa isna uu tilmaamayaa in salaat اljumuca dadka magaaladaasi ka baxsani ay tahay inay yimaadaan laakiin waxa ay ku xidhan tahay dee inta ay u jiraan bay ku xidhan tahay imika alcawaali tusaale ahaan alcawaali ta magaalada madiine ugu dhow waxay u jirtay arbacata amyaal ta ugu fogina sabca ilaa tamaaniyata amyaal toddoba ilaa sideed mayl bay u jirtay walihaadaba asxaabu alcawaali dhammaantoodba aanay iman jirin salaat ljumca aanay kasoo qeyb geli jirin bal kaanuu yantaabuun yaxduru bacduhum wayagiibu bacduhum lanna waxay u arkay inaanay waajib ku ahayn dee zamankuna waxaa zamanu nuzuuli ilwaxyi hadday arrintaa ku khaldayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku baraarujin lahaa marka afar mayl bay ayaa waxa weeyaan ay u jiraan yanaa akhara min farsak wax farsak ka fara badan taasina marka waxaa xujada u tahay qowlka odhanaya farsak famaa duunahu farsak oo saddex meel iyo intii ka yar qofka u jira magaalada laga eedaamayo meel ka baxsan degan ayaa jumcuhu waajib uu ku yahay waxaa kaloo xadiidkan daliishaday ahlulcilmiga yihi guslu ljumucati laysa biwaajib meelashada jumcuhu waajib ma aha rasuulku alayh salaatu wasalaam kumuu gaabsadeen qowlkiisa ui low anakum tatahartum liyowmikum hada bal rasuulku alayh afdal salaati watasliim laamarahum biاliktisaali amra iijaab waa fari lahaa rasuulku amar waajibin ay ka dhalanayso masaladaana hore ayaynuga soo hadalnay waxaa fawaaidda xadiidka ka mida rifqu lcaalim bilmutacalim qofka caalimkaahi qofka wuxuu baraayo caalimkaahi qofka wuxuu barayo inuu turo bal sida ladifana rasuulku ula hadlay baleed low anakum tatahartum liyowmikum hada laa siyama ida kaanat mukhaalafatu can jahlin haddii qofku khaladka uu ku jiraa yanaa jahli uu ka dhashay amaa qofka masaladaasi garanaya mukhaalafadiisu ay tahay camdi mid ulakaca dee adaygu anfacayo yuqallab calayhi اlkalaam arrintaasina waa mid ka sugan rasuulka alayhi afdal salaati watasliim oo markaa qaacido laga dhigan maayo rifqiga qaacidona laga dhigan maayo khildada mar meel walba tii ku haboon ayaa la samaynaya ida istawa amraana alrifqu awla wa axsan wa afdal haddii labadu ay sima yihiin xagga waxtarkana ku adkaynta iyo fududeynta de u dabcinta dee u dabcinta iyo rifqiga ayaa asara maa kaana rifqu fi shayi ila zana wama nuzica arifqu min shayin ila shaanahu ayuu yihi rasuulku aleyh afdal salaatu wasalam waxaa laga qaadanaya qofku marka uu tegayo meelaha la isugu imanayo gaar ahaan dadka ahlukhayrka ahlucilmiga ula kulmayo inuu isnadiifiyo majaalisu adikri walcibaada walcilmi marka uu ka qeyb geliyo in qofku uu ka dheeraado qof muslima inuu dhibaateeyo xataa waa inuu iska ilaaliyo inuu raa'ixadiisa uu ku dhibaateeyo wa fiihi xirsu صaxaabati calى imtithaali اlamri walow shaqa calayhim aa saxaabadu halkay uga iman jireen salaatu ljumca marka la eego sida ay khayrkii wanaagga u jeclaayeen dee amarka ay ugu hogaansamayeen baa laga qaadanaya waxaa xadiidkan markaa nacam uu radin ku yahay qolooyinka yidhi markaa salaatu ljumca waajib kumaa qofka ka baxsan magaalada ama tuuladaasi laga eedaamayo baabun waqtu ljumca jumcaha waktigiisu idaa zaalat ishamsu waa qoraxdu markay zuusho ay maalat can kabadi can wasati isamaa samada bartankeeda ay ka leexato oo ay u leexato xagga ay u dhacdo hada macna zawaal azawaal huwa mayl shamsi can kabadi samaa ilaa jihati اlgurub ee azawaal la dhahdo imaha zuulitaankii ahaa bimacnaa alguruub nacam marka salaat اljumuca hal lahaa waqt waaxid wa huwa waqt الظuhri am lahaa waqtaan salaat اljumuca ma wakti qura bay leedo waktigeed waktigii duhurka un waktigii duhurka waktigeedu soo gelaya waktigii duhurku uu bixi jirayna waa baxaya mise laba wakti bay leedahay waktigaa duhurka iyo wakti kale oo ka horeeya bimacnaa waktiga duhurka ma laga horeysiin karaa bukhaari waxaad aragtaa wuxuu jezmiyu si go-an u sheegay waktigeedu inuu yahay idaa zaalat ishamsu waktuha waktu duhr in waktigeedu waktiga duhurka uu yahay waan laga horeysiin karin wakadalika sidaasi ayaa yurwa laga wariyaa buuhi can cumar waa ka asaxa arrinkaasi cumar wacaliyin wa nucmaan ibni bashiir wa camr ibni xurays radia allahu canhum inay tukadeen salaatu aljumuca bacda azawaal wakadalika sidaasa yurwa laga wariyay can cumar wacaliyin wanucmaan ibni bashiir wacamr ibni xurays radia allahu canhum inay salaatu ljumca tukadeen zawaalku markuu dhacay kadib waktigii duhurku uu soo galay aahaartan markaa dee bukhaari uu taxta tarjama tarjamada hoose baabka hoose oo ku sheegayna waxaa yidhaysaa madhabkiisu inuu yahay waqt ljumca ana waqta aljumca yadkulu bidukuuli waqti duhri waktigii duhurku markuu soo galo inuu soo gelayo waqt ljumca nacam qowlkana waa qowlka ay ku tageen jamaahiir اculama akharu ahli اcilm qala xadaثna cabdan cabdالlahi bn cuثman almarwazi qala akhbarana cabdالlahi cabdالlahi bn mubaarak abu cabdالرaحman qala akhbarana yaxya bn saciid alansaari anahu sa'ala waa weydiiyey camra can اlgusli maydhashadi ywma اljumucati la maydho ee can xukmi اlgusli ywma اljumca faqaalat waxay tidhi qaalat caaishaةu radia allahu canha kaana annaasu dadku waxay ahaayeen mahanata anfusihim ay khadamata anfusihim kuwa naftooda u khidmeeyey bay ahay macnaa dadku shaqaalamay lahay waktigii hore fi lmadiina ee qof waliba isaga ayaa shaqaysan jiray kulu waaxid kaana yubaashiru camalahu binafsihi mid waliba camalkiisa isaga ayaa baashiri jiray wa kaanuu waxay idaa raaxu markay tagaan ila ljumuca salaada jumca raaxu waa tegi jireen fii hayatihi iyagoo shakligoodi iyo qaabkoodii le maa dharkii ay ku shaqaynayeen iyo xaaladdii ay ku shaqaynayeen oo ku sugan faquula lahum waxaa lagu uhi low iktasaltum haddaad maydho lahaydeen ila kaana axsan ama low iktasaltum alla miyaad maydhataan xadiidkan markaa bukhaari wuxuu u daliishanayaa salaatu ljumuca in waktigeedu uu yahay bacda zawaal ida zaalat ishams halka uu ka daliishanayna waxay tahay kaanuu idaa raaxuu ila ljumuca oo rawaaxa maxaa la idhaahdaa fi luga waa addihaabu bacda zawaal waa tegitaanka la tago waktiga duurku markuu soo galo iyo wixii ka dambeeya qoraxdu markay samada bartankeeda xagga dhicitaanka uga iilato tegitaanka la taga ayaa la idhaha rawaax marka mar haddii caaisha tihi kaanuu idaa raaxuu ila ljumuca raaxuu fii hayatihim faqiila lahum low iktasaltu marka haddii dee jumco qabla zawaal la tukanayo iyo qofka tegay bacda zawaal kama gaadhay soo ma marka mar hadday tegi jireen bacda zawaal raaxa macnaheedu yahay addihaa bacda zawaal taasi waxay tusinaysaa jumcuhu inuu dhici jiray bacda zawaal aanu dhici jirin qabla zawaal laakiin daliishiga noocaasi ma xoog badna waayo raaxa siday luqada ugu timi iyadoo macnaheedu yahay adihaa bacda zawaal ayaa waxaa fi lugati wa fi sharciba ay ku timi iyadoo looga tego mulaqa dihaab tegitaanu ama qofku ha tago qabla zawaal ama ha tago bacda zawaal ama fi leylba ha tagee taasina wataynu ku soo martay xadiidkii rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu lahaa ana man raaxa fi saacati اlأuulى man raaxa fi saacati اlأuulى waynu tilmaanada macnihiisu inuu yahay raaxa macneedu inay man dahaba ile waktu zawaal lama gaadhi asaacaة اlأuulى marka la taagay yowm اljumuca nacam marka daliishigaasi ma xoog badna ta labaad haddii laga yidhaahdo idaa raaxu macnaheedu waa dahabu bacda zawaal xadiidku wuxuu tusinayaa un salaatu ljumuca in la tukan karo bacda zawaal laakiin haddii la helo daliil tusinaya in la tukan karo qabla zawaal xadiidkani taa diidi maayo oo labadii waktiyo salaatu ljumuca ay lahayd mid kamida ayuunba xadiidkani tilmaamabay noqonaysaa ka kalena haddii daliil loo helo isaguna mid sugan ayuu noqonaya قال xdثna زurayج بن نعmاn qال xadثna فulayx بن سulayman عan cثman بn cabdالرحman بn cثman التymi عan aنس بn malik radي الlه عanه أna النabiya slى الlه عalيه وasلم kaana waxa yusali mid tukada aljumعة xiina marka tamiilu shamsu qoraxdu ay iilanayso wmin اlغarيb اstadla bhada الxadيiث kila الfariqayn xadiidka labada qolba way deliishadeen waxa muuqata dee bukhaari iminka wuxuu u deliishanayaa in salaatu ljumca waktigeedu uu yahay manaa bacda zawaal oo xiina tamiilu shamsuba waxa uu ku fasirayaa ay xiina yaxsulu zawaalu marka zawaalku uu xaasilo ee uu dhaco waxaa kaloo deliishaday xadiidka qolooyin kale waa la tugan karaa salaatu ljumca qabla zawaal intaa waktigii duhurka aan la gaadhin oo xiina tamiilu shamsu macanaa waktigeedu wuxuu soo gelayaa qolooyinka yidhi intaan zawaalka la gaadhin oo marka zawaalku uu dhacayo xiina tamiilu ay wakta zawaali ay wakta xusuuli zawaali marka ay iilanayso qoraxdu ayuu rasuulku salaada geli jira wamacluum ana qabla salaa alaadaan wa khubataan wa kadalika aliqaama intaasoo maxay dhacday marka qabla zawaal bay dhacday mar haddii markuu zawaalku xaasilayo salaadii uu tukanayey manaa aadaankii iyo khudbateynkii iyo iqaamadii maxay dhacday qabla zawaal marka xadiidku wuxuu u dhow yahay in loo daliishan karo qowlka odhanaya salaatu ljumca waktigeedu wuxuu soo gelayaa qabla zawaal inta aan waxa weeyaan qoraxdu weli aanay samada bartankeeda xagga dhicitaanka uga iilan labada qowl qowlkaasu u dhow yahay qoladaasaana u mudan inay deliishadaan qala xadaثna cabdaan qala akbarana cabdالlahi qala akbarana xumayd can anasi qaal kuna waxaanahay nubakiru biاljumca inaanu jumcaa goorra tukano nubakir waxaa deliishaday qolooyinka yihi waxaa la tukan karaa qabla zawaal nubakir yana fi bukra baanu tukan jirnay subaxnimo waa tukan jirnay lakin waxaa la odhan karaa tabkiirku waxaa axaadiista uu ugu yimi dee luga alcarabiyana ku sugan inuu yahay ficlu shay fii awali waktihi ama galabnimaha la sameeyey ama habeennimo ama duhurnimaha la sameeyey markaa kunaa nubakiru macnaheedu muxuu noqonayaa kunaa nusalli aljumca fii awali waktiha waxaanu jumcaha tukan jirnay marka u horeysa waktigeedu uu soo galo wanaqiilu waxaanu qayluuleysan jirnay bacda aljumuca salaada jumca waxa weyaan dabadeed ayaanu qayluuleysan jirnay masalada markaas aynu sheegnay oo masala ahlucilmigu isku khilaafeen jamaahiir ulculamaa baa sidaasi ku tegey imaamu axmed raximah llahu tacaala iyo isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahawaya ayaa ku tegey waxa weeyaan in salaatu ljumca la tukan karo qabla zawaal oo barqada dheerba la iska tukan karo bal culimada qaarkood waxay yidhaahdeen xukmuha wa xukmu lciid oo mar allaaliya marka laga baxo waktu nahyiga ida irtafacat ashamsu qayda rumxin waran dhererkii in laeg marka dhuga kor uga goobo waktigii ciidda la tukanay uu soo galaa jumcana la tukan karaa lanna waa ciid wey rasuulkuna alayh salatu salaam ciid buu ku magacaabay laakiin qowlkaasi qawi maaha oo ciid in lagu magacaabay jumcu tusin maysa axkaamtii ciidoo dhan inay leeday hada laa yadulu calى ana laha jamiicu axkaami اlciid bal waxaa jirta axkaam jumcaha iyo ciiddu ay ku kala duwan yihiin oo laysku waafaqsan yahay imaamu axmed iyo isxaaq ibn rahaweye qowlkaas culimada qaarkood baa yihi iyaga ayuun baa la keliyooba oo culimada kale ku khilaafay lakin hadalkaasi sax maaha bal hada alqowlu manquulu can اsalaf min aلصaxaabati wالtaabiciin qowlkaas salafkaa laga soo naqliyey صaxaabiyo taabiciin bale abubakr iyo cumar baa laga soo naqliyey asarkaasina waa muxtamil litaxsiin waa mid aqbali karaa in lagu xukumo inuu yahay xasan sida uhi sheekh اlalbani raximah اllahu taعaalى wakadalika mucaawiya bn abi sufyaan cabdlahi bn zubayr cali waxaa ka ansaxday inuu jumca ka bixi jiray oo laysku khilaafi jiray yana ma harkii ma soo rogmay hargalabeedkii mise weli mama soo rogman laysku qabsan jiray hada yadul calى anahu kana yusalii axyaana salaat اjumca qabla zawaal marka qowlkaasi imaamu axmed iyo isxaaq ibraahaweye waa loogu horeeyey muxuu haddaba daliil leeyahay maa daliiluhu adiladiisa xadiidka anas baa ka mida ana nabiya kaana yusali jumucata xiina tamiilu shamsu laakiin waxaa ka sariixsan xadiidka jaabir ee imaamu muslim uu ku wariyey saxiixiis qaala kana nabiyu alayhi الsalaatu wasalaam yusali ljumuca fanadhabu wanuriixu jimaalana xiina tazuulu shamsu hada rawahu muslim xadiisi jaabir rasuulku wuxuu tukan jiray salaat ljumca ka intanu la tukanno oo aanu salaada ka baxna aanu tegi jirnayo manaa awrtii dhaanka ayaanu foofin jirnay goorma xiina tazuulu shamsu haddaba jumci waa lasoo dhamaysto masaajidkii baa laga yimiyo marka awrta la kaxaynayo ayaabaa waktiga qoraxdu ay zuulayso macna hada anahum saluu aljumca qabla zawaal taana macnaheedu waa maxay inay jumcaha tukadeen qabla zawaal inay tukadeen marka qowlka raajixi waxa weeye in salaatu ljumca la tukan karo qabla zawaal oo laba wakti ay leedahay waktigii duhurkana la tukan karo lagana horeysiin karo waana qowl ka sugnaaday can isalaf waana qowl adilo leh nacam laakiin qowlka odhanaya salaad horeba waa la iska tukan karaa mar haddii waktigii nahyiga laga baxo qowlkaasi fiihi shayun min adacf nacam baabun ida istada marka uu daraabo alxaru kuleylka ywma aljumca maalinta jumcaha yani hal yubrad bisala salaadii dib ma loo dhigaya jumcaha ma lala sugaya waktiga qaboonada sidii xukunka duhurku ahaa mise xukm libraad waa khaasun bisalaati duhr xukunkaa qaboojintu wuxuu ku gaaray salaada duhur miyaa oo jumca isaga lama qaboojinayo qala xadaثna mحamed بn abi bakr almqdmi qala xadaثna xaramiy بn cumara qala xadaثna abu khalda huwa khalid bn dinar qala samictu waxaan maqlay anas bn maliki yaqul kana الnabiyu salى اllahu عalيh wasalam rasuulku wuxuu ahaa ida اshtada اlbardu qabowgu markuu daraado bakra bsala salaada gooruu tukan jiray waida اshtada alxaru kulaylku markuu daraadana abrada bsala e adkhalaha fi waqti اlbard wuxuu gelin jiru la sugi jiray waktiga qabowga abrada ee adkhala fi waqti lbardi wey macneed abrada bikada haddaad maqasho yani wuxuu ujeedaa aljumuca qaala yunus bn bukayr wuxuui akbarana abu khayda faqaala bisala walam yadkur اljumca wuxuu bukhaari ishaaraya ana dikr اjumuca inaanu maxfuud ahayn sheegitaanka halkan jumcaha lagu sheegay inaanu maxfuud ahayn manaa shay sugan aanu ahayn salaada inuu yihi wa qaala bishr bn saabit xadaana abu khalda qaal sallaa bina amiir اjumuca yana bilbasra oo ninkii wuxua xakam la odhan jiray ho ibn cami xajaaj ibn yuusuf nin aad u kharibana waa ahaa oo salaat اljumuca ayuu u tukan jiray waktiga casarka ama qubayl alguruub ana qoraxda in yar ka hor in yar ka hor intaa ka horeyso o dhanna waa daldalmaya waa hadlaya deetana waxaa dhacday waxa weeyaan nin nin taabiciya min ataabiciin maalinuu kaco uu yihi asalaata yarxamuka allah isagoo khudbadaynayo hadlaya markaasaa wuxuu ihi markiiba jabaaniyadii jabaaniyaa la odhan jiray kuwa gaadhkiisa ah iyo ciidankiisa ayaa markiiba waxa weeyaan qabtay oo garaaco oo labada cududood igu dhegey kadibna waxaa la geliyay almaqsuura ana qol yaroo de masaajidka dhexdiisa nimankaa umaradaasi ay ku lahaayeen oo ay ku tukadaan markaasuu gu yihi bika dunuun war miyaad waalanta markaasa uhi miya ma waali waa miyay qabaades horta waktigii salaadii soo ka dhacay waad waalantay nin waalan baa siida anas bin malik oo meesha fadhiya ayaan ku idhi ilaahay baan kugu dhaariye adigaa saxaabi saxaabada rasuula ka mid ahaaye ma waktigana la tukan jiray jumca anaso wuxuu ihi maro yaroo akhdaro wejiga iska saaray lafihiisa u gabanaya markaasu wuxuu ihi weli qoraxda dhicitaankeedii weli wakti baa ka hadhay qad baqiya min alwakti waktigaa casarku u jeeda ila hadduu yidhaahdo waktiga jimcuhu baxay isagana seeftaa qaadanaysa qoortaa la hordhigaya isna waxaa lagu sii daayay dad baa u markhaati furay war ninkan u waalaya de ninkani wuxuu la qaylqaylinaya wax kala maaye war u waalaya iska sii daaye waalidaasaa laygu sii daayey u markaa raggaasa caalamka soo maray salaadii waktigeedii laga tukan kari laha oo madax waxa weeyaan ka noqday nacam qaala sallaa binaa waxaana tukiyey amiir ljumca uma qaala lianas radia allahu canhu anas wuxuu ihi kayfa kana nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulku sode waa yusalii mid u tukada aduhra marka bukhaari xadiidkan ku soo arooray xadiidkan aanase ku soo arooray in waktiga kuleylku uu darayo salaada duhur dib loo dhigo qaboonada lala sugo waxaa bukhaari raximah llahu tacaala uu u daliishanayaa in jimcuhuna xukumkiisu yahay xukmu aduhr waxaana markaa uu ka daliishanaya dee anas waxa la weydiiyey jumca la weydiiyey markaasa wuxuu ku jawaabay xadiidkii ka hadlaayo duhurka taasina waxay tusinaysaa anas xadiidka inuu ka fahmay in jumcaha iyo duhurka ay isku xukum yihiin oo waktiga dee qabogana goora la tukan karo fii awal ilwaqti haddii kulay garani uu jirana dee waktiga qabowga lala sugi karo laakiin aktaru ahli lcilmi ahlicilmiga badankoodi waxay ku tegeen inuu jimcuhu ka xukun duwan yahay duhurka oo jimcaha waxa weeyaan la tukanaayo waktiga kulaylka la tukanayo xadiid ay deliishadeenna waxaa ka mid a xadiidu caaisha radi allahu canha ina soo maray kana naasu yantaabuuna ywma اljumca min manaazilihim walcawaali fayaatuuna fi lgubaar yusiibhum algubaar wاlcaraq waktigaa markaa kulayl inuu jiro ay dhididayeene dee jumca ay usoo socdeen ayaa xadiidkaasi loo deliishaday ta kale dee salaat aلظuhri haddii dadka ay dhaafto oo khaطan ay ku dhaafto waa la qalayn karaa lakin salaat اljumca laa qaضاءa laha qale iyadu ma leh oo khuطuura iyo dee halis baa ku jirta haddii dadka waxa weeyaan ay dhaafto lihaada waxaad moodaa wallahu aclam inuu xoog badayo qowlka odhanaya salaatu aljumca iyada ibraad lagu samayn maayo waa la iska tukanayaa wala waktigu haba kululaadabe waana qowlka u rajaxay sheekh maxamed ibn صaalح العثyمين رحمه الله تعالى والله أعلم وحكم بالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا